wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ayaa magaalada jowhar kusoo gabagabaysay shirka wadatashiga hogaamiyayaasha deegaanka kaasi oo looga hadlayay xalinta khilaafaadka bulshada waxaa ka qayb galay shirka odayaal waxgarad mas-uuliyiin ka mid a maamulka hirshabelle iyo bulshada qeybaheeda kala duwan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle nuur xasan muuse ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan shirkan wuxuu muhiim u ahaa magaalada jowhar sababtoo ah waxaad ka dareemaysaa sida loo qayb qaatay iyo su-aalaha idinla weydiiyey sida aad ugu jawaabayseen shirkan wuxuu fursad u ahaa inaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim u ah dowladda hirshabelle gaar ahaan dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada sida ay odayaasha dhaqanka iyo wasaaradda u wada shaqayn lahaayeen kaga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta dhaqanka midnimada iyo wadajirka bulshada
xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa wasaaradda ku booriyey dadaalka ay wado
wasaaradda shaqada weyn ee noo qabatay ee ah tababarka afar maalmood meeshaan ugu fadhinay markii hore meeshaan waa ognaha odayaasha tababarada waxaa u fudin jiray hay-ada dowli oo loo yimaadaan la dhihi jiray odayaasha dhaqanka ayaan u faraynaa ayaa macnaha tababar u faraynaa maanta wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku hormartay in si toosa tababar joogto ay noo siiso wayna ku mahadsan tahay kaalinteedana ay soo buuxisay waxaan macadkaada u soo jeedinaynaa adkanahay odayaashii gobolka shabeelle caddeeday meesha waxaan uga siiyey afar maalmood ku saabsan qaabka yacni bulshada loo dhaqo loola macaamilo howlaha gabadoonnimada loo wado dhaqanka loo wado maraakinta afartaas maalmooda saasoo noogu soo waxa waxay ahaayeen waxaan kororsanay oo naga maqnaay waxana waxay ahaayeen wax aan horay annaga aan samayn jirnay ama aanba ku dhaqmaynay ahaayeen kulankan ayaa door ka qaadanayo in wax laga qabto khilaafaadka bulshada dhexdoodaha taas oo inta badan keento in beelaha walaalaha ah ay dagaalamaan